ayagoo dadka reer hargeysa ay aada iyo aada isku abaabuleen cagajuglaynta iyo xadhigga loo geystay dadkii muwaadiniinta ahaa ee xalay abaabulka guddoomiyaha waday ee soo dhowaynta waday ee aan wax dhibaataa wadin ee nabadgelyada waday ee ayagu nabadgelyada ilaalinayey xadhiggii la xidhay iyo cagajuglayntii lagu sameeyey shanta qof ee ka tirsan xisbiga wadani aada iyo aad baan u cambaareynaa aada iyo aad baan uga xunnahay aada iyo aad baan uga xunnahay inay xukuumaddoodii ay u diiddo xorriyatal qowlkoodii iyo inay soo dhaweeyaan guddoomiyahooda ta kale waxaan ayadana aada iyo aada uga xunnahay in dadka la idhaahdo istaar ka lugeeya ilaa istaar ilaa madaarka aada iyo aad baan uga xunnahay waa wax ka baxsan biniaadminimada waa wax ka baxsan caqliga caadiga oo waxaa sharcigu qoray waxaa leedahay xukuumaddu ummaddeeda ha ula dhaqanto sida dadkeedu sidii sheegahay ula dhaqmo waxaan ku soo dhawaynayaa kutubxogeynta soo dhaweynaya
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد dhammaan taageerayaasha xisbiga wadani ee caasimadda somalilan hargeysa dhammaan falaadiinta waxgaradka hawlwadeennadii ee guddiga qabanqaabada saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan dhammaantiin waxaan ugu salaamayaa salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan aada ugu mahad celinayaa taageerayaasha xisbiga sida muggale ee dadaalka leh ee ay ilaa xalay u muujiyeen taageerada ay xisbiga waddan u hayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan aad iyo aad uga xunnahay oon aad iyo aad u cambaaraynaynaa annagoo annagu barasakoolka iyo doonayna inaan inaan ilaalinno nabadgelyadeenna somalilan wax laga xumaado waxaa ah inamadii dhallinyarta ahayd iyo baabuurtii xalay sagaalkii dawladdu ay xidhay oo ay iyadu dawladdu ay doonaysay inay shicibka ree taageerayaasha xisbiga iyo dawladdu inay isku dhacaan bay dawladdu inay isku dhacaan bay dawladdu raadinaysay ilaa xalay waanu ka hawl galnay arrintaa waxaa hawl weyn ka galay oo halkan uga mahad celinayaa boqor guud madow baan mahadnaq ballaan u jeedinayaa oo xalay hawshaa ilaa labadii igala shaqeeyey inaan inamadaas soo dayno in la fasaxo taageerayaasha laakiin xukuumaddu geed sare iyo geed hooseba waxay ugu joog waxay isku taagtay xalay in aanay saxaafadduna gelin eerboodka in aanay maaragtaanay taageerayaashu ayna soo bixin tasaskii aanu ku tala galnay inay dadka soo guraan xaafadaha waa la joojiyey baabuurtii oo dhan dhaqdhaqaaqa waa laga joojiyey meel walba ciidan baa la dhigay waxaanu ilaa xalay ka wada hadlaynay guddida nabadgelyada sananka buliiska iyo xukuumadda in aanan anagu waddan ahaan waxaa diyaar u ahayn laakiin xukuumad ahaan ay iyagu diyaar u yihiin dadku isku dhacaan xukuumadda waan xalay waanu ka wada hadalnay waanu sheegnay qaskaa iyo dhibaatada ay wadeen ilaahay nabadgeliyo waxaan aada ugu mahadnaqayaa taageerayaasha oo sidii aanu ku ballanno yeelay oo aana waxaba yeelaatay dhibaato maanta dhacay aanu jirin laakiin dawladdu waxay dalbatay inay dhibaato dhacdo ilaahay si ma ridin dhibaatadii taana waxaan ugu mahad celinayaa taageerayaasha dhalinyarta ee halkan ku sugan ee waddani taageersan aad iyo aad bay ugu mahadsan tihiin sida nabadgelyada leh ee muggale ee aada u soo dhaweysan guddoomiyeega kaasi wuxuu ahaa